magaalada muqdisho waxaa lagu soo gebagabeeyey shir muddo afar maalmood oo uga soconayay odayaasha laba beelood oo muddooyinkanba ku dagaalamayay gobolka shabeellaha hoose guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada markaab kulankaasi waxaa garwadeyn ka ahaa howlgalka midowda afrika ee soomaaliya iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed oo uu gobolkaasi maamulkeeda hoos tago waxaanay odayaasha labada dhinac isla qaateen heshiis qodobadiisu ay ka mid yihiin in xabadda la joojiyo in maleeshiyaadka la kala qaado iyo in ciidamo boolisa marka la geeyo si nidaamka iyo sharciga loogu soo celiyo wasiirka dib u heshiisiinta iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdiqaadir nuur caraale oo kulanka is-afgaradka lagu soo bandhigayay ka hadlay ayaa sheegay in heshiiska kadib ay marka iyo shabeellaha hooseba u baahan yihiin gurmad aadaminimo
shirkaas nuxurkiisa wuxuu ahaa sida loo xoojin lahay nabadda iyo dib u heshiisiinta khaasatan magaalada marka oo ay runtii dhibaato badan ka socota muddo dheer ummadda degan loo kaalmay lahay dadkaas in loo gurmado oo ay dowladda dhexe tan koonfur galbeed iyo beesha caalamka intaba u gurmadaan shir ku saabsan arrimahaas ayaan uga hadlaynay waxaad ogtihiin nabadda soomaaliya haddaysan dadkeeda ka shaqaynin nabad ilmaamayso dad badanaa aaminsan in soomaaliya wadahadalku xataa uu xiran yahay anigu wasiirka dibushiintaan ahay waxa waaye al-shabaab xataa waa lala fadhiisanaa waa lala hadlaa haddii hadal ogolyihin cid kasta oo danta soomaaliya ay nabad ku gaari karto inay wadahadal ku samayso inaan samayno waa diyaar aan unahay ka sokow dagaalbeeleedkan marka ku soo noqnoqday waxaa jira in gacan ku haynta magaaladaasi ay si talantaali a isugu dhiibdhiibaan dagaalyahanada al-shabaab oo dhinac ah iyo ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo dhanka kale ah waxaanay dadku taasi u aaneeyaan colaadda iyo kalsooni darrada ka dhex jirta beelaha magaaladaasi degaan taliyaha sektor wan ee ciidamada uganda amisom ee u xilsaaran gobolada banaadir iyo shabeellaha hoose genaraal samo okading ayaa tilmaamay in kulamada wadaxaajoodka ah ee marka lagu nabdaynayo ay muddo soo socdeen kanna uu yahay kii lagu soo afmeerayay isagoo labada dhinacba ku booriyey in ay nabadda iyo deris wanaagga ka shaqeeyaan waxaanu ku howlaneen shirkan innagoo isku dayeyna inaannu xal u helno colaadda magaalada marka ka jirta waxaa soo qabsoomay kulamo badan si nabad looga dhigo magaalada marka kan oo kuwaasi ka mid ahna wuxuu ahaa kii lagu soo xiraye innagoo kaashanayna dhammaan dhinacyada xiriirka la leh dowladda odayaasha dhaqanka dhallinyarada iyo amisom sababtuna waxay tahay xanuunku cid walba ayuu gaaray marka magaalada marka ay xasishana waxaa xasilaya gobolka shabeellaha hoose waadna garanaysaan waxa uu gobolka shabeellaha hoose dalkan uga dhigan yahay colaad beeleedan ayaa muddo sanadaha soo jiitamaysay heshiiskan iyo shirarkan ay labada dhinac ee dagaalamaya isugu yimaadeenna waxaa ka horreeyey kuwo badan oo la mida waxa keliya ee midkan lagu qiimayn karana waa sida uu dhaqangalu noqdo jaafar kuukay v o a muqdisho